shaqa joojintii bisha koowaad kowdii bishii koowaad waxaa dhacday inay hadda gobolladii kala xiran yihiin warshado dhamidansan yihiin waxaana ku saameyntaana keenay dee wax aan cashuur aada u tiro badan oo nala ku soo xukumay oo la odhan karaa boqolkiiba afar je boqol baa la kordhiyey marka taa darteed waa shaqadaasaan u istaagnay oo gaadiidku u istaagay mana aha inaan cashuur diidanahay laakiinse waa awoodayadii bay ka tira badata lacagta cashuurtaa sheegayso in lagu kordhiyey yaa idinku kordhiyey wasaaradda maaliyadda puntland wasiirkii waa maqan yahay oo safar buu ku maqan yahaana la yidhi wasiir ku-xigeenka waa wacnay dakhliga wasiir ku-xigeenka dakhliga waa wacnay ciddii kaleo aan is odhan karray agaasibayaal badan baan wacnay aan is leenahay waxbay ka qaban karaan kiiska waxna waa ka qaban waayeen shaqo joojinta aad samayseen soo saameyn ku yeelan mayso sixir barar ku yimaada ee shidaalka oo dadku ay si aada u isticmaalaan weliba gaadilayda ha waa khasab xitaa xeer bararka ka sokow waxaa imanaya in kaalma xiran yihiin hadda oo warshada dansan yihiin oo shaqadaasi ay u xaniban tahay annaga ganacsataa nahay waa awoodi karray inaanu wixii nala saaray saaro shacabka oo shidaalka iyo nooliga ku kordhinno oo shidaalka ku kordhinno laakiinse waxaanu u turay dadka shacabka marka turiinkii shacabka waxaanu waa dacwo tagnay dacwadii baanu ilaa alaankaa ku sugaynaa wax bal cashuurtaa bixisaan iyo taa horey u bixin jirdheen noo iftiimi waxaan cashuurtan hore u bixin jirray waxay ahayd boqol afartan iyo lix calaagaari boqol afartan iyo lixdaas sanad bay ahayd waxaa la yidhi saddex bilood baa boqol afartan iyo lix goosanaysaan waxaana laydinka rabaa saddex afar simister waa garan ka dhaa lacagta korodha shan boqol iyo jajab doolar baa kordhay ilaa ay shidaalka xaggee geysaan markaad ka qaadaan magaalada boosaaso waxaan ka qaadnaa beledweyne waxaan ka qaadnaa boosaaso waxaan geenaa beledweyne waxaan geynaa afkay xuduudda etoobiya oo iska dhan garowe gaalkacyo baran maxaan ku idhaahdaa qardho bari meel kasta waa la geeyaa waxaa intaa dheer oo annaga misana caqabad nagu ah hadda inay shidaalladii ka imanayaan xamar oo kale markii xanibad ka yimi oo shidaalka puntland uu ka jabnaa waxay ka yimaadeen waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo etoobiya waxay naga soo galeen xamar oo haddar beledweyne oo gaadiidka barki u raran yahay annaga wax nooga iman jiray dee imaaraadka boosaas dekadda boosaaso naga soo degaa kaydad baana ka dhisan tiro badan oo terminaalleh oo tuubooyinka iyo shidaalku soo maro leh gaadiid doonyaa leh wax tiro badan oo shidaala ka yimaado maasha allahya laakiinse caqabad buu nagu noqday markii saddex maalmood shaqa joojina jirtay inay shidaalkii xamar ka yimi maanta beledweyne soo galaaya oo laleeyahay umaba baahnin shidaalka xaggaa ka soo wadaan mar haddaa xanibanteen marka hadda arrintan cabashadan marka laga yimaado wasaaradda maaliyadda ma u gudbiseen mas-uuliyiinta sare ee puntland si arrintan wax looga qabto inta aan kuu sheegay wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal badan baan wacnay guddoomiyaha gobolka waa u tagnay waa u cabannay waraaqadda qoraal oo cabasina soo sameeyey yuuna yidhi madaxweynahan gaarsiinayaa ilaa alaankaana u malayn mayno inuu warqadda iyo madaxweynaha gaarsiiyey maxaa u malaynaysaa marka xilligan in cashuurtani lagu kordhiyey ay sababtay wallahi dee dowlad dowlad baa la yidhahdaa dowladdii wax way kordhisaa ceeb maa sanad walba way kordhi jiray laakiinse wax la kordhin jira wax macquula ahaan jiray maanta laakiinse wax macquula maaha waa ka tegey way sanadka hore iyo sanadkaa marka laisbarbar dhigo keebuu badan yahay dhaqaalaha lagu kordhiyey dhaqaala lagu kordhiyey xitaa lama odhan karo kordhis boqol iyo toddobiyo labaatan buu ahaa waxaa la gaarsiiyey boqol afartan iyo lix waxa fuuli kara waa waxaa xisaabin kadha adiguba waxaan labaatan doolar dhammayn baa la saaray maantana waxaa la saaray shan boqol iyo jajab lacaga marka sidaas farqiga udhexeeya saasaan aad u garan kadha waay bal waxaad iga warataa marka isbeddelka tan iyo kowdii bishii ilaa iyo halka xilligan la joogo idiinaan shaqayn xilligan ilaa iyo iminka marka bal caqabadaha ka waran wallahi caqabaduhu dee waa caqabada shidaalkii gobollada waa la kordhiyo waa kacay oo qofkii hortii laba kaalmood xirantay kaalinta saddexaad xoogaaga hayso waxay rabtaa inay kor u qaaddo waxa kale oo dhacday inay magaaladii waxba ka baxayn oo shaqadii taagan tahay waxa kale oo jira inay warshada dhammaayo magaalooyin leyr siin jiray dansan yihiin intaasoo caqabadood baa dhici karta oo jirta oo wada xaqiiqa annaguna dee intii aanu tabar gaarayna waa gaaray laakiinse mas-uuliyadda ciddii ilaahay mas-uuliyadda saare oo dowladda ah baa laga rabaa inay arrintaas wax ka qabato oo weliba madaxweynuhu kow ka yahay arrintan haddii wax laga qaban waayo oo dowladdu ay ka adkaysato inaad lacagta bixisaan ka ganacsatadiina shidaalka keenta boosaaso oo geysa gobollada kale maxaa idiin qorshe ahaanaya hadda waxaa ninka ganacsiga ahi sidiisaba waa masaalix waxa masaalixa qofku haddii uu halka masaalix ka waayo meesha kale masaalix ku jirto inuu lacagtiisa dhaqaaliisa la aado waa mahadsantaha ganacsatada waxaa la yidhaahdaa markii ficiladan oo kale ay dhacaan shacabka ayay ka gooyaan marka saameyn ma ku yeelanayaa in magaalada boosaaso hadda shidaalkeedu caadi u yahay arrintan haddii soo socoto in saameyn ku yeelato caqabad ku yeelato oo aad wax kordhisaan oo shacabka asaadhaan dabcan dee way dhacaysaa laakiinse maanta annagu ilaa saddexdaa maalmood afartaa maalmood wax shaqadaas u taagan tahay wax aanu weli kordhinay ma jirto weli waxaanu dowladda iyada sharafta badan baan waxaan ka sugaynaa inay xabatinka iyo aqbasho iyadaanuna u jeednaa laakiinse waa iman doontaa haddii ay arrimahaasu sidaan kuu sheegayno midda labaad dadka ganacsiga ahi wax waa kordhin karaa haddii wax ku kordhaan shacabku saari karaa laakiinse dowladda laga rabaa inay ganacsiga ilaaliso oo maxaan ku idhaha dadka tabarta daran u turto oo la ilaaliyo oo loo turo oo wixii kordhaysa macquul ahayn lagala hadlo weligeed waxaan dhaqankani waa soo jiri jiray ilaa dowladdii maxamed siyaad barri booyadaha wanweygaasay ahaayeen gaarigu markii kirada dowladdu siiso oo uu noqdo lowrka barhkiisaa la siin jiray laakiinse maanta dee annaga dowladd wax nagu kabaysaa ma jirto waxaan leenahay war waxa aanu gacanta ku hayno si aanu farahayaga uga bixin dadka shacabka iyo iyo bulshada waa ku dhaqaalaya